guud ahaan dalka meelo badan waxaa ka jira ururo iskaashatooyin oo ay ku midaysan yihiin iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed sida iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed ee qaranka iyo weliba iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed ee heer dowlad goboleed meelo badan oo dalka ka mid a waxaa ku nool dad badan oo beeraleyda kuwaas oo u baahan garab istaag iyo weliba in laga caawiyo waxyaabaha ugu muhiimsan oo beeraha oo ay ka mid yihiin abuurka iyo waxyaabo kaleeto aan inta kusoo koobi karin haddaba madaxa iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed mudane maxamed abikar ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya ka codsaday inay garab istaagaan iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan sida iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed oo la asaasay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo saddexdii waxaa la la-yahay hal qofoo isku daya in nyaanyadaas la warshadeeyo iyo maxaa la yidhahdaa cambaha iyo wax la mid ah marka waxaan soo jeeda lahaan in waxqabadka wasaaradda hadda bilaawda ay sii wado iskaashatana la ogaado inaysan ahayn howl hadda bilaawatay iskaashatada kun sagaal boqol konton iyo saddexdii iskaashatada ugu horeysa ee janaal laga aasaasay waaad cooperative agricol oo janaal laga aasaasay ilaa hadday socotaa iskaashata marka waxaan rabnaa maadaama waqtiga aada u kooban yahay shirar badan aan ka hadli doono waxaan rabnaa in iskaashatada si gaar ah wasaaradda ay garab u siiso cunto ku filan waxaa lagu gaari karaa iskaashato si kastaba ha ahaatee hadalka guddoomiyaha ayaa ku soo aadaya xilli iskaashatooyin kala duwan oo ku nool guud ahaan dalka ay u baahan yihiin garab istaag iyo weliba sidoo kale in laga caabiyo adeegyada aasaas ku ah in iskaashatooyinka ay sii shaqeeyaan siina horumariyaan wax soo saarka beeraha dalkeenna